lilkaamili waxaynu ku soo dhex jirnay isku xidhashadii iyo tilmaamihii ay lahaayeen dadka lagu xidhanayo salaadu marka wuxu uhi sheekhu walilkaamili watasixu lqudwatu ku xidhashadii waa u ansaxaysaa lilkaamili kii dhammayska tirnaa bisabiyi sabi inuu ku xidho waalcabdi iyo addoon walacmaa ka indhaala iyo walbasiiru ka wax arkaya sawaaun waa isku mid cala annasi sidau imaamu shaafici caddeeyey haddaan ku socono waxa uu leeyahy sheekhu waxa ansaxaysaa qofkii kaamilka ahaa dhammayska tirnaayee bimacnaa ahaa qaangaarka xorta ah waa u ansaxaysaa inuu ku xidho sabigii mumayisga ahaa kaa kayru mumayisgaa isaga laguma xidhan kara laakiin waa ka mumayisgaa ka lagu xidhanaya maxaa yeelay salaadiisa ayaa dee salaad jirto ah mar hadday salaadiisii salaad jirto muctada fi sharci ay tahay in qof kale uu ku xidhaana way banaantay camar ibnu salima saxaabigaasina kaana yaummu qowmahu calaa cahdi rasuuli lahi sala allahu alay slam waktigii rasuulka wuxuu u imaam noqon jiray tolkii wa huwa ibnu sitin aw sabcin isagoo lix ama toddoba jiray bukhaari ayaana wariyey markaa ilmo yar ayuu haayoo ay maryuhu ay ka jeexjeexan yihiin ilmo yaroo maryuhu ay ka jeexjeexan yihiin ayuu ahaa markaa dee waa kuwa ciyaalkana had iyo goraale ay dabada iyo waxyaalahaas iska jeexjeexmaan siay meelaha u jiijidayaan ay ku xoqayaan dabeedna dumarka ayaaba ka ashtakooda yihi waruu canna ista imaamikum imaamkiina dabadiisa naga qariyay bay yidhaahdeen aad baan hadalkaa ugu farxay buu yihi qamiis baa laysoo iibiyey walcabdi addoonkii inuu ku xidhaano waa iska banaantay qofkii kaamilkaa inuu addoon ku xidhaano waa waa banaantay ayana maxaa yeelay dee faralkan ehel ayuu ahaa nin dakwaan la odhan jiray oo caisho mawlow ahaana iyada ayuu imaam noqon jiray halkan wuxuuna leeyahy sheekhu ka indhaala iyo ka waxarkaya xagga imaamada waa isku mid cala nasi haddaynu qabanno sida imaam shaafici uu filum ku caddeeyey maxaa yeelay dee mid waliba fadiilo iyo dheeraad buu leeyahay labadooda fadiilo ee dheeraadka ayaa istacarudayo o iska hor imanayo deeda barbaray isula dhacayaan oo waxay leeyihin kaindhaali isagu waa ka khushuuc badan yahay oo had iyo goraalo dee wax shuqliyo oo salaaddii ka jeediyey isagu ku mashquuli maayo o egeegi maayo ka basiirka ah ee indhaha qabaana isna nijaasadii iyo xumaantii ayuu iska ilaalinayaayo xagga nijaasadu axfad isagu yahay oo waa mid iska ilaalin badan marka midna nijaasadii buu iska ilaalinaya midna khushuucdii ayaa ku badan marka mid waliba fadiiladaas ayuu wataa sidaa darteed waa isku mid waxay dhahaen culimmadu markaa isku midka weliba ay yihiin waxa weeye waa marka aanu kan indhaali mubtadal aanu hayn bimacnaa marka aanu isku sii daysan wey hadduu laakiin nijaasadii de isku sii daayo oo waxba iska dhowri waayo markaa kaa basiirkaa wax arkaya ayaa ka mudan wal asaxu asax waxa weeye sixatu qudwati saliimi kii fayoobaa kudayashadiisu inay ansaxaysa weeye bisalisi kii ay kaadidu ka socotay ama yani waxyaalaha kale ka socdeen wa daahiri kii daahir tii daahirkaana inay ku xidhataa waa inay banaan tahay bilmustaxaadati mustaxaadadii hayri lmutaxayirati ee hayri lmutaxayirati aan mutaxayirada ahayn waxa u leeyahay sheekhu asax waxa weeye inay ansaxayso qofkii saliimka ahaa ee isagu bad qabay inuu ku xidhay kii saliska ahaa ee kaadidu ay ka socotay kii daahirkaana inuu ku xidhanayo tii mustaxaadada ahayd oo gabadha iyadu daahirka ahayd mustaxaado way ku xidhan kartaa laakiin mustaxaadadaasi dee waa inaanay tii mutaxayirada aynu kusoo tilmaanay aanay ahayn qofkii isagu mustanjiga ah ee istinjooday kii dhagaxa ku istinjooday waa mustajmirkaa wuu ku xidhanaya kii waxinaa kii qaawona waa ku xidhanaya marka waxay leeyihiin dee salaadooda ayaa saxiix ah oo wax soo celina ayaan guudkooda ahayn mar hadday salaadoodii saxiix tahay oon icaado lagu lahayn cid kalena waa ku xidhan kartaa asaxbu inay yidhi qowlka labaad ee kasoo horjeeday wuxuu yahay laa tasixu ma ansaxaysa ku xidhashadaasi maxaa yeelay dee nijaas ayaa meeshii joogtoo la hayaa salaadoodana waxaan u saxiix yeelnay dee daruuro iyo dhibaato ayay ahayd daruuro iyo dhibaatana ma jirto oo yacni wax daruuro u haysaa nin kale inuu isa sii daba taago kuwa daruuro u haysaana ma jirto walow baana hadduu caddaaday imaamuhu imaamkiisa imra'atan gabadh ayuu ku caddaaday ow ama kaafiran muclinan gaal muujisay gaalnimadiisa ayuu ku caddaaday qiila waxaa lihi ow mukhyan ama mid qarsadaa oo qarsanaya gaalnimadiisa ayuu ku caddaaday wajabat ilicaadatu soo celin ayaa waajib ah laa junuban junuba iyada hadduu ku caddaado maya wadaa nijaasatin iyo nijaaso mid saaxiiba khafiyatin oo qarsoon qultu waxaan haddaan nawaawahay al asaxu lmansuusu qowlka asaxee la caddeeyey waxa weeye huwa isagu qowluljumhuuri qowlka jumhuurtana weeyaane inaa mukfi lkufri gaalnimada ka qarsada hunaa halkan ka muclinihi ka muujisa ayuu la mid yahay wallahu aclam waxa uu leeyahay sheekhu hadduu caddaado maamuumkii ayaa waxa u caddaaday imaamkiisii sidii u malaynayay inaanu ahayn oo markii uu imaamo ay salaadii u ka baxeen ayaa wuxu arkay inuu yahay ruux dumara ama inuu laba eba yahay ama inuu majnuunba yahu waalan yahay aw kaafiran muclinan ama gaal yani muujisay gaalnimadiisa sida dimiga dee kuwa inagu dhex dhaqan ee gaalada kuwa ina dhex jooge dimiga iyo mucaahadka iyo musta'manka iyo kuwa la yidhaahdo ayuu ku caddaaday qiilow mukfiyan qiilku wuxuu leeyahay xataa muclinba maaha hadduu mukfiyo mid gaalnimadiisa qarsanaya sida ka zindiiq ah isagu gaalnimadana qarsa islaamnimadana muujista kaaba ha ahaadee wajabat ilicaada in salaadii la soo celiyo ayaa waajib ah maxaa yeelay waxay leeyihiin dee gabadha iyo gaalka gaalnimadiisa qarsa muujisanaya amara daahira ayay leeyihiin oo lagu garanayo gabadhii dee habkeedii waa la garanayaayo sawdkeedii baa la garanaya kii labeebkaha wax la ysla wada yaqaano arrinkiisu ufaafsanyi weeye isagii kawaalanayo gaalkan muclinka ah dee gaalada inay dhex joogta kutubtu waa xagga dambe inooga iman doonta haddii aan layna gaadhsiiye dee maryo doorsoon ayay qaadanayaan oo weliba maryaha haddana calaamad ayay kusii samaysanayaan lagu garanayo markaa dee ka ku xidhay kuwaasi waxa weya mid muqasirah oo isagu gabadfal ku sameeyey dee isagoon iska baadhin laakiin ka gaalnimadiisu ay iska qarsoon tahay islaamnimada muujsanaya dee cid daalacan kartaa ma jirto markaa icaada iyada kama waajibayso qowlka asaxa haddaan qabano laakiin isagu dee qiilkaasi wuxuu yidhi waa isku mid laakiin hadduu caddaada maya junub hadduu caddo ama muxdis ama nijaaso qarsoon oo marada ama jidhka kaga taalla haddii uu caddaado isagu imaamkiisi inuu junub yahay ama muxdis xadaskii yaraa kale inuu leeyahay ama maradiisuba nijaaso qarsoon ay inay leedahay ama jidhkiisuba hadduu taa ku caddaado soo celini ninkii ku xidhay ma waajibis maxaa yeelay dee taqsiir baan qofka markaa loo tiirinayo gabadfal xalli qofkan ku tukanaya inuu weyse qabiyo inaan weyse qabin waxba ka garan maysid in nijaaso qarsoone ay ku taaliya in kale waxba ka garan maysid markaa waxay caadiya soo celinayn kuu waajibi mayso marka wuxu uhi daa nijaasatin khafiya nijaasada daahirada ah ee muuqataa iyada haddii imaamkii uu marka dambe u caddaado mid le nijaas daahiraha u muuqata iyada icaadadiiyo soo celintii waa waajib bay leeyihiin oo kaa ku xidhay markaa gabodfalbu xaalada iyada ku sugan yahay haddaba nawaawi ayaa isagoo kadibna wuxuu ihi alasaxu lmansuus wa qowl jumhuur asaxa la cadeeye jumhuurta yani culimmada mucdamkooda iyo weynankoodu sida ay ku tegeen qowlkooda ahi waxa weeye ka gaalnimada qarsadaa inuu halkan ka muujiso uun la mid yahay oo cillada ayaa dee waxay tahay ehel ayaanu imaamadii u ahayn markaa kii ku xidhay waa soo celinayaa maxaa yeelay dee qofkii ayaa isagu ay ehliyadiisii wax ka dhiman yihiin oo nusqaanay ku tahay gaalnimadani laakiin kan muxdidkaa iyo ka la midkaayo dee iyada wax naqsi uma sugno xadaskan walummiyu kii ummiga ahaa kalmar'ati haweenaydii buu la mid yahay fil asaxi asax haddaynu qabanno ee walow iqtadaa bikhunha hadduu labeeb ku xidho oo fabaana rajulan nin u caddaado lam yasqud ilqadaa'u qadihii ma dhacayo fil adhari adhar haddaynu qabanno wuxuu idhi sheekhu kii ummiga ahaa ee bimacnaa aan faataxada wanaajinayne xurubdeeda iyo shidadkeeda wax ka dhimayey kalmarati fil asaxi asax haddaan qabano gabadhun buu la mid yahay macnaha halkan uu kala mid yahay waxa weeye hadduu imaamkii ku tukinayay ku caddaado ummi inuu yahay wuxuu la mid yahay qofkii oo kii tukinayay gabadha noqday oo kale marka haddaad u noqoto muxuu ina yidhi ayada gabadhi walow baana imaamu imra'atan wajabat ilicaada ayuu ina yidhi markaa fa yuciidu alqaariyu lmutimu bihi qofkii qaariga ahaayee ku xidhay iyada waa isaga waa soo celinayaan e waana waxaana hadalkaas ku dhintay qowlkii jadiida ee diidayey yani qaarigu inuu ku xidho kaa mukhilka ah ee ummiga faata wax dhimaya jaamica haddaba kulminaya ummiga iyo gabadhuna waa naqsi yani mid waliba dee xaggan yani nusqaan buu ku leeyahay xagga imaamada taaniga asaxa kasoo horjeeda isagu wuxuu leeyahay anahu kaljunuubi bijaamici lkhafaayi oo fala yucidu lmutamu bihi mutimu bihi wuxuu la mid yahay junubkii oo dee waxa kulminaya labadoodaba khafaa iyo qarsoono xaaladoodu waa qarsoomaysaa kama soo celinayo kii ku xidhay waxa uu sheekhu yihi haddii uu ku xidho yani nin baa wuxuu ku xidhay mid khunfo ah oo labeebah ayuu ku xidhay markaasaa wuxuu u caddaaday imaamkii rajulan nin inuu yahay ayuu u caddaaday qofuu u malaynayo fii dannihi inuu khunsan yahay markaasuu nin u caddaaday lam yasqud ilqadaau fil adhari adhar haddaan qabano qadihii ma dhacayo maxaa yeelay waa licadami sixati lqudwati fi daahiri daahirka iyo sida muuqatay qudwadii ayaanan sixin maxaa yeele maamuumka ayaa taradud iyo noqnoqoodu kaga jiraa salaadiisa ansixitaankeeda oo niyadiisii baan markaa mid jaazimaan noqonaynin oo go-an muqaabilu ladharka qowlka adhar kasoo jeeda wuxuu leeya yasqudu waa dhacayaa qadihi ictibaaran bima fii nafsi lamri war sidaa xaaladdu ay noqotay uun ayuun baynu fiirinaynaayo mar hadduu uba caddaaday nin waxa uu noqday ayuun baynu u fiirinaynaayo o u ansaxaysaa waalcadlu kii caadilkaa ayaa awlaa ka mudan min alfaasiqi faasiqii isaga ayaa ka mudan wal asaxu asaxna waxa weeye ana alafqaha ka fiqiga yaqaana ayaa awlaa min alaqra'i ka aqra ah ee qirada ku wanaagsan isaga ayaa ka awlaysan iyo wal awraci kii xalaal miiradka badnaa waxa uu leeyahay sheekhu qofka caadilka ayaa ka awlaysan oo imaamada ka mudan ka faasiqa walow dee kaa faasiqiisa u sifaat rajaxaba ha lahaado ama ha faqso ama ha qiro badnaadee caadilka ka awlaysan maxaa yeele kan faasiqa dee kalsooni baan lagu qabin in lagu daba tukadaana waa karaahiyo waxaana loo saxiixiye la yidhi waa ansaxaysaa in lagu daba tukadaa xadiid ayaa jira in ibnu cumar uu ku daba tukan jiray khalfa alxajaaj ninkii xajaaj la odhan jiray ayuu ku daba tukan jiray imaam shaaficina wuxuu kafaa bihi faasiqan isaga ayaa faasiq ku filan ninkaa xajaaj la yidhaahdaana marka kaas ayuu ku daba tukan jiray marka faasiq in lagu daba tukan karo iyanu halkaa ka fahmayna asaxna waxa weeyaan buri ninka afqaha ah ee baabusala iminka fiqiga meel kale laga eegi maaye ka baabusala yaqaana walow qur-aan badan oo aan faatixada ahaynba yaanu aqoonine isaga ayaa ka mudankii aqra ahaa ee isawqirada ku wanaagsanaa waxay leeyiin walow qur-aanka oo dhanba korka ha ka hayee maxaa yeelay waxay leeyihiin xaajada iyo danta fiqiga loo qabo ayaa ka ahamsan oo waxa waajibka qur-aanka ka ah salaada dhexdeedu waa wax kooban waxyaalaha xawaadida iyo dhacdooyinka salaada ku yimaadaana ma koobmayaan dalaad waxay leeyihin rasuulku sal sl abubakar ayuu salaada hormariyey oo wuxuu ka hormariyey cid fara badan oo qur-aanka ka taqaanay maxaa yeele qur-aanka dee waktigii rasuulku noola afar un baa kulmiyey baa la ansaara abubey ibnu kacab iyo mucaad ibnu jabal iyo zayd ibnu haabit iyo abu zayd marka kaas ayaa mudamidaya taanigu isagu wuxuu leeyahay muqaabil asaxa kasoo horjeeda waa siman yihiin buu leeyahy oo dee labada fadiilo ayay isqaabilayaan qowl saddexaad ayaa jiroonaya isago ka aqra ah ee qirada badan ee qirada fiican ayaa awlaysan xadiidkii rasuulku sala allahu alay wasalam uu yidhi waxa markaa imaam noqonayo dadka tukinaya ka kitaabka ilaahay markaa ugu akriyin fiican ee ugu yaqaana waxaa imaam shaafici iyo rag badani ay sheegeen oo yidhaahdeen sadrigaa hore waktigaa hore saxaabada qiraa'ada iyo fiqiga oo labadaba way israacin jireen oo lama heli jirin nin qaariyahoo qur-aanka akhriyaya ilaa axkaamtii wixii ay sheegaysay faqiih ayuu ku ahaa see laga wariyey ibnu mascuud inuu yihi ma kunaa nujaawis cashra aayaatin xataa nacrifa amraha wa nahyaha wa axkaamaha maanaan dhaafi jirin oo kamaanaan gudbi jirin toban aayadood ilaa aan garanno tobanka aayadood waxayna farayaan iyo waxay noo diidayaan iyo waxa xugun ku jiraan ilaa aanu garanno maanaan dhaafi jirin asax waxa weeye markaa inuu ka afqahay ka awlaysay markii min alaqray iyo wa min alawraciba wal asaxu an alafqa awlaa min alawraci kii yani xalaal miiradka badnaa na waxa ka awlaysan ka afqaha ah oo waraca waxa la yidhaha qofka waxyaalaha shubahaadka ah iskaga dheeraada ayaa warac la yidhaahdaa ee shubahaadka uga taga ilaahay dartiisa oo isagun ka cabsanaya marka ka afqaha ah ayaa ka mudan oo ka wanaagsan xagga salaada taanigu wuxuu leeyahay yuqadamu alawrac warkaamee xalaal miiradka badan ayaa la horraysiinaya oo kan afqaha isagaa laga horraysiya maxaa yeele salaada dee waxa maqsuudkeedu yahay in lagu khushuuco oo ducadana jiibitaankeedii waxaa lagu barya saleexa ilaahay naga aqbalo dee taana waxa ugu dhow ka awraca ee xalaal miiradka badan marka waxaan salaada kusoo dirinayaana waa amar naadire bay yidhaahdeen markaa arrin muxaqaq ah looga tegi maayo shay mutawahamahoo la filayo inuu yimaado wa yuqadamu waa la hormarinayaa alafqahu kii afqahaa iyo walaqraw kii qirada badnaaba cala al asani kii da-da weynaa nasiibi ee nasabkiisuna uu wanaagsanaa ayaa laga hormarinaya waljadiidu jadiid waxa weeye taqdiimul asani kii da-da weynaa cala nasiibi kii nasabka wanaagsanaa in laga hormarinayo fain istawayaa hadday sinmaan fabinadaafati thawbi walbadani marada iyo jidhka nadaafadooda lagu kala hormaraya iyo wa xusni sawti sawdka wanaagiisa iyo wa tiibi sancati sanca wanaagga iyo wanaxwihaa wixii kula mida ayaa lagu kala horraysiinaya waxau ihi sheekhu waxaa la hormarinayaa kii afqaha ahaa ee fiqiga ka yaqaanay iyo ka aqra ah ee markaa qirada yaqaano waxaa labadoodaasba laga hormarinaya calal asani nasiib kii markaa da-da weynaa ee nasabkiisuna markaas weliba uu dee qurayshta ahaa nasabka iminka meel kale isu yimi waa xagga quraysheede qurayshiga weliba ahaa ayaa laga hormaraya maxaa yeelay waxay leeyihin dee fiqigan iyo qiraa'adani waxay ku gaar yihiin salaada maxaa yeelay dee qiraa'adu shuruuddeedii ayay ka mid ahayd fiqiguna waa axkaamteedii oo la barto laakiin dee sifooyinkan kale daaweynidan iyo nasabkan iyo salaaddii ayagu xidhiir lama laha markaa kaa sifooyinkiisu ay xidhiirka salaada la leeyihiin ayaa la horraysiinaya jadiidna waxa weeye in ka da-da weyn la hormarinayo kii nasabka fiicnaa oo liyummakum akbarukum ka idinku weyni ha idinku imaam noqda ayuu yihi midalaad waxay leeyihiin asan dee waa ka da-da weynee muddo islaamnimada kusoo jiray aanu kan kale ku jirin fadiilada kaa da-da weyne dee daatadiisan ayay ku jirtaa laakiin nasiiba ka nasabku xagga aabbayaasha ayuunbaa nasabkaasi uu ku jiraa dee fadiilatu daat baa ka awlaysan bay leeyihin fadiilo kale oo meel kale ka timi markaa xaggan da-dana waa xagga islaamnimada oo masalan kii labaatan sannadood islaamnimada ku jiray masalan masalan soddon jir buu ahaayo weeyaanoo toban jir buu kusoo islaamo labaatan sano markaa islaamnimada ku jiray dee toddobaatan jir isagu markaa shan sano oo islaamnimada ku jiray xagga waxaa la odhanaya dee kaa islaamnimada intuu ku jiray ayaa da-da laga fiirinaya xagga koodeebaa guyaal weyn un laga fiirin maayo marka waa in kaa la horraysiinayo weeyaan jadiid qadiimkuna kaas ayuu isaguna ka hor jeedaa haddaba wuxuu leeyahay haddii ay sinmaan labadii shaksi ayaa sifooyinkaa aynu soo tilmaanay bay ku sinmeen fa binadaafati thoobi walbadan xagga imaamada waxaa loogu kala rajaxayaa ka maradiisu ay nadaafad badan tahay iyo jidhkiisu ayaa la horumarinaya imaam noqonaya ka sawdka wanaagsan ayaa la horumarinaya iyo ka sancada wanaagsan haddii labadiiba ay laba shaqo ay kala haysaan ama laba sanco ay kala yaqaanaano midna ay yar liidato midna ay wanaagsan tahay ka ay wanaagsantahay baa la horraysiinaya iyo masalan dee hataa waxay leeyihiin ammaanta wanaagsan iyo ka markaa dee muuqaalkiisu wanaagsan yahay iyo maxaa yeele dee waxay taasi soo jiidanaysaa dadka qulubtooda iyo jamci oo farabata ayay soo jiidanaysaa wa mustaxiqu lmanfacati manfacada kii mutay bimilkin ku mutay aw naxwihi ama wixii kuula mida ayaa awlaa mudan fain lam yakun ahlan haddaanu ehel ahayn falahu taqdiimu horumarin ayuu leeyahay waxau leeyahay sheekhu kii manfacada mutay meeshan lagu tukanayo manfacadeeda ka mutay bimilkin ku mutay ee shay meeshan lagu tukanayo leh wa naxwihi iyo milkigaa wixii kula mida ama kiraystay ama lagu waqfiyey ama loo dardarmay ayaa awlaa awlaysan oo mudan yacni imaamada kii afqahaya kuwii sifooyinka kale lahaa isaga ayaa ka mudan mar hadduu ehel u yahay imaamada haddii aanu ehel u ahayn imaamada dadkaa yimi haddaanu ehel u ahayn oo masalan uu umi oo kale yahay dadkan meesha soo xadirina dad aqra-ina ay yihiin falahu taqdiimu wuxuu leeyahay horumarin liman yakuuna ahlan cidda ehel u ah inuu hormariyo xadiidkii saxiixa baa ku soo arooray inaan ninka loogu imaam noqonaynin gurigiisa iyo dee meesha uu isagu markaa madaxda ka yahay wa yuqadamu waa la horumarinayaa calaa cabdihi saakini addoonkiisii deganaa guriga waa laga horumarinayaa laa mukaatabihi mukaatabkiisa laga horumarinayo fii milkihi milkigiisa degan wala asaxu asaxna waxaa weeye taqdiimu lmuktari ka kiraystay in la hormarinayo cala lmukri kii ka kireeyey in laga horumarinayo waalmuciiru kii ammaanaysayna cala lmustaciiri kii ammaanaystay ee cariisay ayaa laga horumarinaya waalwaali kii maamulayiina walwaali waaligii fii maxalli wilaayatihi meeshii wilaayadiisa maamulkiisa ku hoos jirtay ayaa awlaa ka awlaysan min alafqahi iyo walmaaliki kii fiqiga badnaa iyo kii maaligaaba isaga ayaa ka awlaysan waxau leeyahay shaahu waxaa laga horumarinayaa sayidkii ayaa la horumarinayaa calaa cabdihi saakin addoonkiisii deganaa milkigiisa ee isagu uu dejiyey addoonkiisii ayuu guri dejiyey markaasuu ugu yimi waxaa la horumarinayaa tukinayaa sayidkaas ayaa tukinaya laakiin mukaatabkiisii oo fii milkihi mukaatabka milkigiisii ku sugan laga horumarin maayo mukaatab waxaa la yidhaahdaa waa addoonka la yidhi haddii aad intaa keento oo xoolaa xor baa tahay mukaatab baa la yidhaahdaa marka axkaamtiisu xagga dambe inoogu iman doontaa ee tasaruf buu leeyahay wuxuu soo qibdoonayo wuxuu sarfinaya iyo awood buu leeyahay xagga sayidkiisana kal ajnabiya oo kale ayuu uga dhigan yahay markaa mukaatabkii ayaa wax rogrogay oo baycamushar bilaabay si waxaan loogu kitaabiya isaga bixiyo guri buu iibsaday dabeed marka hadduu sayidkii ugu yimaado dee sayidkii la horumarin maayo mukaatabka ayaa tukinaya lianna sayidu ajnabiyun canhu ajnabi ayuu ka yahay asaxna waxa weeye taqdiimu lmuftari cala lmukri in la horumarinayo ka kiraystay ayaa kii ka kireeyey ee maaliga ahaa ee guriga lahaa laga horumarinaya nin baa guri kiraystay marka waxa u yimi kii maaliga ahaayee lahaa waxaa la horumarinayaa kaa kiraystay liannahu maalikun lilmanfaca isagaa manfacadii maanta milkisan welibana kiradu dee way inoo iman doontaa ee xaggaa dambe insha allahu tacaala bey haddii ilaah ina gaadhsiiye cuquuddu saddex bay u qaybsantaa waxaa la yidhaha laazimu طarafayni jaa'izu طarafayni laazimun min طarafin wa jaa'izun min طarafin marka wuxuu ku jira cuquudda leeya laazimu طarafayn ee dhinaca mukriga iyo mugtarkaba ka laazimkaa kama noqon karo muddadaa la kala kiraystay midna kama noqon karo shay qura ayuunbay ku fasaqantay baa la yidhi oo cayntii oo duntaa wixii oo meesha ka baxaa hadduu xataa midkood dhinto waariskiisii baa meeshiisii soo taagaya markaa waxaa la horumarinayaa kaa kiraystay baa kii ka kirayay laga horumarinaya taanigu isagu wuxuu leeyahay yuqadamu lmukri liannahu maalikun liraqaba war mee kan kiraya ha la hormariyo isagaa dee shaygan gurigii isagaa leh dee lahaanshaha guriguna isagaa ka awlaysan manfacada lahaanshaheeda wlmuciiru cala lmustaciir muciir waxaa la horumarinaya kii caariyeysiiyey ayaa kii la ammaanaysiiyey laga horumarinaya nin baa masalan guri la yidhi ammaan ahaan waxooga iskaga jiro oo kale way isugu yimaadeen dabeed kii muciirka ahaa ee isaga caariyeysiiyey ayaa la horumarinayaa oo mustaciirkii baa laga horumarinayaa maxay dhi waa limilkihi almanfacata manfacada dee isaga ayaa milkisa warajuucu fiiha fi kulli waqtin wakti kastana wuu ku noqon karaa waa cuquda la yidhaahdo jaa-isu darafeynka iyad wakti kastana wuu ku noqon karaa mar hadduu wakti kastaba ku noqon karo dee imika inuu kuba noqdaababa dhici karaa taanigu wuxuu leeyahay muqaabilka kasoo horjeeda kaasi yuqadamu lmustaciir waa lisukni lahu fi lxaal dee haddadan buu degan yahay deganaanshahan hadda unaan firin walwaali fii maxalli wilaayatihi awlaa kii waaliga ahaa ee isagu maamulayay ayaa maxalka wilaayadiisa intaa u maamulo kaga awlaysan ka afqaha iyo ka maaliga aba isaga ayaa kaga awlaysan la yumina rajulu rajula fii sulطaani diid baa ku saaray iyaanu imaam noqonin nina nin yani meeshii suldaankiisa ayaduu xukumayey nina nin yuu imaam ugu noqonin faslun hada fasilun mid bimacnaa kala saaraya weeye wixii inoo soo hormaray iyo waxaa inoo soo socdaa fii shuruudi liqtidaa wa aadaabi waxaan u fasal yahay shuruudda isku xidhashada iyo aadaabtay leedahay markaa shuruudda ilaa toddoba ayaa lagu tilmaamaa laakiin isagu dhowrun buu inooga sheegayaa laa yataqadamu ka horumari maayo calaa imaamihi imaamkiisa fi lmawqifi meesha ay taagan yihiin kaga horumari maayo ee fain taqadama hadduu ka hormaro batalad waa buraysaa filjadiidi jadiid haddaa qabano walaa taduru waxbana yeeli mayso musaawaatuhu la simankiisuna waxba yeeli mayso waindabu waxaa la sunneeyaa takhallufuhu qaliilan in yar inuu ka dib maro ayaa la sunneeya walictibaaru fiiraduna bilcaqiibi cidhibta weeye waxa muctabarkee la fiirinaya waxa uu leeyahay sheekhu ka horumari maayo maamuumkii imaamkiisii mawqifkii iyo meeshii ay wada taagnaayeen waynaanu kaga hormarin hadday taagan yihiin hadday fadhiyaan meesha fadhiga hadday jiifaan waynaanu ka hormarin liannahu rasuulka sala allahu alay wasalam kuwii ku dayan jiray khulafada kuwii ku dayan jiray ee ku xidhan jiray midna lagama soo naqlinin ka horumar rasuulkuna sala allahu alay slm wuxu uhi innamaa jucila alimaamu liyu'tama bih imaamka waxaa loo yeedhay in lagu daydo lagu xidho dee kudayashana waa raacid mid kaa horeeyaana kuguma dayan bay yidhaahdeen hadduu kaaba sii horeeyo dee maaha mid adiga kugu dayanayo ku raacaya maaha haddaba haddii uu ka horu maro salaada dhexdeedii batalad waa buraysaa filjadiidi jadiid haddaan qabanno waa buraysaa waa marka salaada dhexdeeda ay tahay haddii laakiin xidhashada markuu xidhanayaba hadduu ka hormay lam tancaqid guntami maysa ayay leeyihiin sidii takbiiratulixraamka oo kale isagoo kala hormaray dee makaanka ayaynan zamaanka uga qiyaasanayna bay yidhahdeen oo mukhaalafada iyo ku khilaafidda imaamkoo lagu khilaafo afcaasha way burinaysay qadiimku wuxuu leeyahay ila jadiid buu ina yidhi laa tabtulu ku buri maysa salaadii maca alkaraaha yani karaahiya un baa ku jirta mooyaane waxay leeyihin karaahiya oo dhanna halkan markay fuqahadu ka hadlayaan waxayna fadiilada jamaacada ay tegsiisaa hadduu qofku wax karaahiyaa la yimaado fadiladii jamaacada ayay ka tegeysaa maha waa karaahiya une salaaddii ka barin maysa buu leeyahy wala taduru musaawaatuhu waxbana ma yeelaysa la simankiisa imaamku ula silma maxaa yele mukhaalafaan jirin laakiin waa maca alkaraaha waa wax la koday oo la nacay weeye inaad imaamka la simantaa waxaana sunnaa inuu maamuumku imaamka in yar kadib dhaco markay yihiin dee laba lab inuu in yar kadib dhaco ayaa la firinaya ayaa sunno ah haddaba waxaan loo ictibaarinayo ka horumarka iyo kadib maynta meeshan loo fiirinayo laysu egayo waa bidca qiib cidhibta muakharu lqadam yacni gomadda xaggeedaa dambe ayuun baa loo eegayaa waxaa dhici karta dee dadku xagga faraha way u kala dheer yihiin oo aad bay u kala cagawaawan yihiin markaa haddii ay xagga cidhibta ka siman yihiin farahaagiina farihii maamuumkuna ayba horeeyaan waxba ma yeelayso cidhibtii hadday hormarto farihiina habay dambeeyaan taasi iyadu waxbay yeelaysaa isku xidhashadii maxaa yaele cidhibta horumarkeedu dee waxay keensanaysaa inuu garabkii horumaro bal u fiirso waxa dhacda dadkeenu ama ay u qabaan inay faryarooyinka isa saaraan dee hadday faryarooyinka isa saaraan qof aada u cag weyn oo masele lagaaba inu lix iyo afartan iyo shan iyo afartan iyo kaba qaato iyo mid sagaal iyo soddon qaata hadday faryarooyinka isa saaraan labadii cagood way kala horumarayaan haddii markaa labadii cagood ay kala labada cerbood ay kala hormaraanna labadii qof garbahoodii iyo jidhkoodii way kala hormarayaan markaa xagga cirbaha un waa in laga simaa oo loo fahma ee waa inaan faryarooyinka isasaarkooda aan lagu simin waa in dadkana saa loo fahamsiiya wayastadiruuna waa wareegayaan fi lmasjid alxaraami masjidulxaraamkii xawla alkacbati kacbada hareeraheeda ayay saa ugu soo wareegayaan walaa yaduru dhibina maayo kownuhu ahaanshaha ma'muumku aqraba ila alkacbati kacbada uga dhowya imaamkii fii gayri jihati limaami imaamka jihadiisa keyrkeeda fil asaxi haddaan qabano wakadaa la waqafaa fi lkacbati kacbada dhexdeeda hadday istaagaanna waa kula mida wakhtalafat jihataahuma labadoo jihana ay iskhilaafaan arrintaas markaa sidaa la fiirinaya waxa weeye marka dadkii ay dhinac ka soo wada tukanayaane kacbadiina laga durugsan yahay haddaba haddii masjidulxaraamka dhexdiisii lagu tukanayo kacbadan dee loo soo wada tukadana masaajidka dhexdiisa weeye maxay samaynayaan kacbadaasun bay ku soo wareegayaan oo saa isugu soo wareejinayaan si ay dhammaantooda ay u wada qaabilaan ama masku ha cidhiidri hada ama yaan cidhiidri aan baa ladhihin saa loogu soo wareego ayaa sunno ah marka haddii sidaa loogu soo wareego waxaa laga yaabaa adiga imaamkaaga markaa inay iska soo horjeedaan baaba dhici karta leanna waxaan la fiirinaya waa in kacbadan loo jeesto ka imaamkiina waxa dhici karta inuu koonfur ka soo jeeda aadna aada waqooyi ka jeesato haddaba waxba ma yeelayo inuu maamuumku kacbada uga dhowaado imaamkii marka aanay isku jiho ahayn weeye masalan imaamkii oo kasoo jeeda koonfur adigoo waqooyi ka soo jeedaa inaad kacbadii uga dhowaataa waxba ma yeelayso filaasax haddaan qabano leanno haddii la yidhaahdo dhowaansho iyo fogaansho ha la eego marka ay xataa kala jihada yihiin mashaqo iyo dhibaato ayaa ka imanaysa laakiin marka ay isku jihada yihiin wax mashaqo iyo wax dhibaato ka iman mayso wakadaa low waqafaa sidaa darteed baanay waxbana yeelaynin haddii ay istaagaan imaamkii iyo maamuumkii fi lkacbati kacbada dhexdeeda dayr aqalkaa kacbada dhexdeeda hadday istaagaan na waa kulma waktalafa jihaatuma ay jihadooduna iskhilaafsan tahay oo mase ayagoo kacbada ku jira ayuu midna imaamkiina koonfur jeestay maamuumkiina waqooyi buu u jeestay marka waxba ma yeelayso inuu ma'muumku uga dhowaado gidaarku qaabilsan yahay imaamku ku qaabilsan yahay bimacnaa in imaamkiina masele hadduu u jiro saddex dhudhun gidaarku qaabilay maamuumkiina hal dhudhun inuu u jiro ma yeelayso wa yaqifu waa istaagayaan addakaru kii labaa can yamiinihi midigtiisa ayuu istaagayaa ee fain xadara aakharu hadduu mid kale soo xaadiro axrama can yasaarihi bidixdiisa ayuu isna ka xidhanayaa uma intaa dee yataqadamu limaamu imaamka ayaa horu maraya aw yata'akharaani ama labadooda ayaa dib u dhacaya wa huwa afdalu isaga ayaana fadli badan waxa uu leeyahay sheekhu wuxuu istaagayaa maamuumkii laba sunnanimo wuxuu isu taagayaa can yamiinihi imaamka midigtiisa ayuu istaagayaa leannu waxay saxiixayn ayaa wuxuu ku soo araray ibnu cabbaas baa wuxuu yidhi habaryartay maymuuna ayaan agteeda beri dabeedna rasuulka ayaa habeenkii u kacay xagga bidix baan dabeedna iska taagun kaga xidhay buu yidhi dabeedna madaxa ayuu soo qabtay xagga midig ayuu soo joojiyey haddii laakiin uu soo xaadiro buu ihi mid kale mid labaad ayaa yimid axram can yasaarihi isna wuxuu iska taagayaa dhinaca bidix ayuu iska taagayaa oo la siman halkuu ka kala taagnaa dabeedna intaa kadib yataqadamu limaam imaamka ayaa horu maraya ow yataaharaani ama labadooda ayaa dib u baxaya ama imaamka ayaa horu maraya wa huwa inay labadoodu dib u baxaan ayaana afdalu ka fadliyo imaamku inuu horu baxo leannu xadiis baa ku soo areeray jaabir a wuxuu idhi waxaan tukaday rasuulka dabadiisa dhinaca midig ayaan iska taagin jaabir ibnu musaqar nin kaloo la yidhaha baa yimi oo dhinaca bidix buu iska taagay dabeetana gacmuhu dhammaan oo qabto xaggaa dambe ayuu markaa sidaa nooga joojiyey waxaanay leeyihiin imaamku waa matbuuco waa kii la raacayey uma habboona isagu makaankiisa inuu ka guuro laakiin dee hadday suurtagal uun u tahay imaamku inuu horu baxo masalan xaggii dambe oo kale gidaar baa ka soo haya isaga ayaa markaa horu maraya kaas ayaana markaa weliba fadli badan buu hi inu inay iyagu dib maraan walow xadara rajulaani hadday laba nin soo xaadiraan ow rajulun wa sabiyun rajul nin iyo sabi ayaa soo xaadiray sufa khalfahu yacni waxa ay istaagayaan dabadiisa oo la safayaan wakadaa imra'atun gabadhina waa kulmid ow niswatun ama dumar wa yaqifu khalfahu dabadiisa waxa istaagayaan rijaalu raggi uma intaade asibyaanu carruurtii namadii yaraa uma nisaa dumarkii waxa uu leeyahay sheekhu haddii ay imaamka bilowga horeba ay la soo xaadiraan laba nin ama nin iyo sabi waxay sad isu taagayaan buuhi khalfahu xaggiisa dambe yacni kana badin maayaan saddex dhudhun in leeg ayay u jirsanayaan laba kastoo safana ilaa saddex dhudhun inay isu jiraan baa la doonayaa leanno anas ayaa waxaa laga wariyay inuu yidhi rasuulku wuxuu ku tukaday gurigii umusalaym kaasaan aniga iyo agoon yarina dabadiisa istaagnay umusalaymna xagga dambey naga sii taagnayd buu yidhi marka waxaa iyaduna kula mida gabadh ama dumar hadday yimaadaan xaggiisa dambuunba iyaguna istaagayaan haddii ay markaa dhammaantood ay kulmaan raggii waaweynaa iyo ciyaalkii iyo dumarkii intii baa kulmay sidee bay markaa u kala istaagayaan waxa istaagaya buu yihi xaggiisa dambe imaamka ku xigtaa ragga ayaa istaagaya dabeetana sibyaanta wiilasha yaryar baa ku xigayo waa jinsu rijaal uma nisaa dumarka ayaa ku xigayo ayaguna usii dambaynaya rasuulkuna sala allahu alay slam wuxuu yidhi ha ila soo xidhiidaan ulul axlaam kuwa markaas yani axlaamta caqliga leh ama yani dee xilmi haddii la yidhaha waa ta'ani fi lamr nuhana waa caqli ka axraamta kuwa qaangaarkaana waa la kuwa cuqaladaana waa la yidhi ama labada lafdiba waa isku macnoo lyeliyani minkum ulul axlaami wa nuha kuwa caqliga lehee wax kala garanaya hayla soo xidhiidaan uma aladiina yelunahum uma aladiina yelunahum uma aladiina yelunahum saddex jeer budameyni dabeedna kuwa kusoo xiga dabeedna kuwa kusoo xiga marka sidaa haddaba loo kala tartiibinayaa waxa weeye dumarku ayagu saasay dee u dambaynayaane wiilasha yaryar iyo ragga waaweyn marka saa loo kala tartiibinaya waxa weeye waa marka ay isku mar yimaadaan ama ay ragga waaweyni soo horeeyaan haddiise bal ay soo horeeyaan yaryarkii hadday soo horeeyaan maxaa la yeelayaa falow sabaqa asibyaanu bilxuduuri wuxuu ihi muqnigu haddii ay wiilasha yaryaraa ku soo horreeyaan soo xadiritaanka lam yu'akharuu lirijaali laaxiqiin loo dib marin maayo raggaa yimi imka soo haray loo dib marin maayo kamaa low sabaquu ila safi lawali fa inahum axaqu bihi cala saxiix haddii ay safka hore ay u hormaraana ayaga ayaa mudan oo lama dib marinayo daba soomaalidu laba arrimoodba way ku qaldan yihiin iyagoona sii kala adag horta mid weyn waxaa dhacda inay yar yarkaba hadday masaajid ku arkaan inay kula cararaanba dabeedna ay eryadaan oo masaajidkaba laga saaro lagu qayliyo waa arrin aada u fool xun midda kale xigtaana waxa weeye in safafka horena laga saaro waxaa dhacda masalan marka salaada loo kaco kanaa laga soo saaraya midbo siduu midigu sii dhiibayo ayaa laga yaabaa in masaajidkiiba dibadda looga tuuro carruur yaryaroo fara badan oo ka xanaaqdeen waan arko dabeedna iskaga baxay waxaasina waxa walaalayaal diina maaha waxaa loo baahan yahay maaha yani arrinta waxaa la doonayaa in masaajida lagu tarbeedayo oo wax loogu sheego xasan iyo xuseyn rasuulka sala llahu alay slam o khudbaynayay usoo geli jireen markaasuu qaadi jiray rasuulka isagoo khudbadda ku jira ayuu qaadi jiray xadiidkan ay ay adeegsadaan ee isagana odhanaya janibu masaajidakum wajaaniinakum wasibyaanakum warafci aswaatikum ka ilaaliya masaajidiina carruurtiina iyo dadka waalan iyo sawdka inaad kor ugu qaadaana waa xadiis baatila oo aan jirin xadiis aan jirin weeyo aada u waahiya yan riwaayadka ugu soo aroorayna talkhiis alxabiir fi takriij axaadiidi raafic alkabiir ha laga eego iyo nasbu raayaha iyo waa xadiis aan jirin weeye yani haddaad aragta carabaha dhulkooda yani masaajida xataa waxaad ku arkaysaa hablo yaryar oo aan tukanaynba o iska dhex yaacayaad arkaysaa masaajida xaramka imika haddaad dhegaysato idaacadda marka qur-aanka ay tukanayaan waqaa'aqdaasi ciyaalku ay ka dhexayaan oo ka qaylinayaan markaa carruurtaa yaryar yani waa in wax loo sheegaa laakiin masaajida in laga firdhiyo maaha wa taqifu way istaagaysaa imaamatuhunna dumarka imaam taw imaamkii wastahunna wasadahunna wastahunna bartigooda istaagaysaa wuxuu leeyahay sheekhu dumarka taw imaamka noqonaysaa waxay istaagaysaa bartankooda waxaa la yidhi arrintaasi caaisha iyo umusalama ayaa iya ka sugnaato bayhaqi baa isnaad saxiixa ku wariyey waa marka ay dumarku ayagu isu imaam yihiin waxa kaloo wadaadadu yidhahdeen had iyo gooraale way isfiirfiiriyaanoo waxaa laga yaabaaba intan dambe inay kuba mashquulsho taa hore tukinayso inay waxbaba tukanba sidaa darteed baa layihi markaa ay iswada dhex galaan waxaa iyaduna markaa la mid ah oo aan iyaguna kala horreynaynin dee haddii qaar muruxi ay istukiyaan oo isku xidhaan iyaguna way isdhex istaagayaano waxba kala horrayn maayaan iyaguna ay isdhex istaagaan wa yukrahu waxaa la kalisaa wuquufulmaamuumi maamuumku inuu istaago fardan xaala kowni fardan uu keli yahay bal yadkhulu safa safka ayuu gelaya in wajada sacatan hadduu waasicnimo ka helo wa ilaa haddii kale falyajura shaksan qof ha soo jiito bacda alixraam intuu xidhay dabadeed waliyusaacidu hana u gargaaro almajruuru kaasoo la soo jiitayna ha u gargaaro waxau leeyahy sheekhu waxaa la karaahiyeystay inuu maamuumkii istaago fardan keligii marka dee jinsigu uu mid yahay weeye haddii nin iyo dumar fara badan yihiin dee dumarkuna halkoo istaagay ninkuna halkiisu istaagaya marka jinsigii uu fara badan yahay inuu ninku keligii istaago ayaa la karaahiyestay maxaa yeelay dee axaadiis badan oo diiday ayaa ku soo aroortay rasuulku sala allahu alay wasalam ninuu arkay isagoo tukanaya safka xaggiisa dambe keligii ku tukanaya wuxuu faray inuu salaada soo celiyo xadiid kale wuxuu ku uhi laa salaata limunfaridin khalfa asaf salaadi uma jirta nin keligii tukanaya safka dabadii yani safkii nin gaar uga tuoy isagu keligii safa salaadi uma jirta buu yihi markaa sheekhu isagu wuxu uhi waa karaahiya uun karaahiyana waxaynu ka fahmaynaa inay dee salaadii iska ansaxayso asalka arrintaasina ay leeyihin waa ansaxaysaana xadiidkii bukhaari abibakra uu ka warinayey ninka abibakre la yidhaahdaa wuxuu soo galay isagoo rasuulku rukuucsan yahay markaasaa wuxuu rukuucay intaanu safkii soo gaadhin ayuu rukuucay dabeedna arrintaas ayaa rasuulka loo sheegay wuxu uhi zaadaka allahu xusnan walaa tacud alla ha kuu kordhiyo dadaale ha u noqonin ha u noqonin buu yidhi marka halkaa laba xugum ayay ka qaateen xadiidkaa culimmadu fuqahadu mid weeyaane arrintaa dee ninkii safkii isagoon soo gaadhin buu salaadii soo xidhay kadib ayuu dabeedna soo galay oo rasuulkii dee soo celi ma odhanin halkaa markaa inay ansaxaysa ha laga wanaagsanaadee yacni inuu qofku keligii ku xidho halkaa inuu ka fahmin midda labaadna waxa weeye qofku imaamka oo rukuucsan hadduu u yimaado oo u la rukuuca un inay faatixadii ka dhacaysa ragcaddaana uu tirsanayo taana iyana way u deliishadaan labadubana waa masalooyin mukhtalaf oo aada la isugu khilaafay oo culamada qaarkood ay kuba tilmaameen salaaddu inay burayso bale yadkhulu safa in wajada sacatan tay salaaddii ku buraysa waa ta markuu keligii tukado safka saf keligii istaago wuxuu leeyahy sheekhu keligii istaagi maaye safka ayuu gelayaa in wajada sacatan hadduu ka helo waasicnimo markaa kutubta qaarkood sida rawda iyo furja ayay ka cabiraan markaa furjana meesha bannaan weeye haddaba waxa ka wanaagsan baa la yidhi saca maxaa yeelay saca lababa way noqon kartaa meel bannaan inay tahay iyo maye maba bannaane haddaad isku riixriixdo ayaa waxaad ka helaysaa meel bannaan iminka dadka qaarkood eeshiyiinta qaar fara badan oo ka mid a sida bakistaaniyiinta iyo kale hinuudda iyo yacni markaad aragtay meelaha ay ku tukanayaan had iyo gooraale mid waliba meel gaaru istaagayaa haddaad ku durugtan waxba laga inu kaaba si durka ama uu kulaba dagaalamo markii loo dhabageln waxay ku leeyihin nebigaa safafkaa dhexdeeda soo gelaya halkii rasuulku uhi shaydaan baa soo gelaya ayay idhahdeen nebigaa soo gelaya shaydaankii un baa looga dhigay mala markaa haddii uu meel bannaan ka heliyo hadduu dad isku cidhiidhiyan karaba yani safka ayuu gelayaa wa ilaa haddii kale oo uu ka waayo saca iyo safkii meel uu ka galo falyajura shaksan sunna ahaan waa inuu qof uga soo jiitaa bacda alixraami intuu xidhay dabadeed intuu xidhay dabadeed ayuu soo jiidanayaa walyusaacidhu lmajruur kan la soo jiitayna isna waa inuu u gargaaray u ku waafaqaa si dee cala albiri wataqa oo ugu kaalmeeyo marka waxay leeyihiin bacda alixraam intuu xidhay kadib ayuunbuu soo jiidanayaa isagoon xidhanin soo jiidan maayo oo maxay u diideen taa dee waxay leeyiin haddaad adoon xidhan ninkii soo jiido isaga lafdiisi baa salaadiisi halis gelaysaa bay yidhahdeen oo saflaan baad usoo saaraysaa qofkii ee adiga horta intaad xidhato haddana qofkii markaa soo jiido dee qofkii markaa saf ha u yimaado qaar kalena waxay leeyihin war maya intaanuba xidhanin ayuu soo jiidayaayo kan isagu waa iska sii xidhnaayo de isaga meel baynu ka soo saaraynaaye adigiiba haddaad sii xidhato waxay leeyihiin ay dee salaadaadiiba ay halis sii gelaysaa markaa khilaaf baa masalada ku jiro sidaa darteed ayay halkaa ugaga hadleen kollay riwaayaadka kusoo arooreen riwaayad aada u xoog badan ma ahe riwaayad daciifa wey sidaa darteed ba culamada qaarkood ay diideenba wayushtaradu waxaa la shardiyaa cilmuhu inuu og yahay ayaa la shardiyaa maamulku biintiqaalaati limaami imaamka guurguurkiisa bian yaraahu waa inuu arkayaa aw bacda safin ama saf barhkii waa inuu arkayaa aw yasmacuhu ama waa inuu maqlayaa oo mubaliqan ama mid sii gaadhsiinaya waa inuu maqlayaa waxau uhi sheekhu waxaa la shardiyaa inuu og yahay maamuumku biintiqaalaati limaam imaamka guurguurkiisa waa inuu ogyahay liyatamakana min mutaabacatihi si uu dee u makansado ay ugu suurto gashay inuu raacaa qof aanad ogeynba miyaad raaci kartaa bian yaraahu waa inuu maamuumkii imaamkii arkayaa aw bacda safin ama saf barhkii buu arkaya aw yasmacuhu ama imaamkii u maqlay aw mubaliqan ama mid mubaliq oo kasii gaadhsiinaya walo waxay leeyiin yaanu tukanin be mid kasii gaadhsiinayo halkaasuun iska taagan hadduu maqlayana waa kula mid baydaan welibana dee shardi waxa inuu iqay oo lagu kalsoon yahay bayda haddaanu iq ahayn ma ansaxayse wa idaa jamacahumaa markuu kulmiyo imaamkii imaamkii masjidun markuu kulmiyo saxa liqtidaau isku dayashadu waa ansaxaysaa wain bacudat ilmasaafatu masaafadii haba kala fogaateen waxaarat abniyatun dhismayaalbaha soo kala dhex galaane waxau leeyahay sheekhu kulanka imaamka iyo maamuunku afar xaaladood bay leedahay dee inay labadoodiiba masaajid ku wada jiraan inay bikayri lmasjid oo meel bannaan ama dhismo kale ay ku jiraan inuu midkood masaajidku ku jiro imaamku masaajid ku jiro maamuumkiina khaarij yahay iyo sidaa cagsigeed yacni afartaa xaaladood ayay u kala qaadaan markaa tee ugu horraysa oo markuu masaajid kulmiyo ayuuna uga hadlaya inay labada masaajid ku jiraan inay bikayri masjidin ku jiraan fi fadaain aw banaain ama in midkood masaajidka kalena meel kale uu ku jiro haddaba markuu kulmiye buu ihi masaajid imaamka iyo maamuumka markuu kulmiye masaajid sax aliqtidaa isku xidhashadu waa ansaxaysaa walow masaafada udhaxaysaaba ha kala fogaato walow abniye iyo dhismayaal haba soo kala dhex galaan masalan oo ceel ha u dhexeeyo oo sadxigii dusha haato oo minaarada haato markay albaabadu isu furan yihiin walow dee haba ceshanaatee ee dushaa masaajidka loo sii koraya ay albaabka leedahay maxaa yeelay waxay leeyihin dee masjidkaasi mabniyun kulluh lisalaa dhammaantii salaada ayaa loo dhisay falmujtamicuuna fiihi mujtamicuuna liiqaamati ljamaacati kuwa markaa ku kulmaana dee inay jamaacadii ay oogaan ayay u kulmeen oo shicaarkeedii ay gutaan walow kaanaa haddaba hadday yihiin bifadaain meel waasica hoose bannaan oo kale shuruudda waxaa la shardiyaa an laa yaziida inaanu ka kordhin maa baynahumaa waxaa u dhexeeya calaa halaai miati diraacin saddex boqol oo dhudhun waa inaanu ka korhin taqriiban ugu dhowaan waqiila waxaa le taxdiidan go'naan ee fain talaaxaqa shaksaani hadday laba shaksi soo haleelaan nabigu alay soo daba istaagaan aw safaani ama laba saf uctubirat ilmasaafatu masaafada waxaa la fiirin bayna alakhiiri iyo walawali ka dambe iyo kora ayaa la isu fiirinaya basaan waxaa isku mid ah alfadaa lmamluuku meeshii bannaankii lalahaa iyo walwaqfu kii waqafka ahaa iyo walmubacadu kii badhna waqafaa badhna lalahaa walaa yaduru dhibi maya ashaaricu lmatruuqu waddada la maraa wanahru lmuxuuju ilaa sibaaxatin iyo webigii dabaasha u baahinaya qofka cala saxiixi saxiix haddaan qabano waxau leeyahay sheekhu hadday labadoodiiba bannaan imaamka iyo maamuumka bannaan ay ku jiraan waxaa la shardiyaa inaan masaafada iyo meesha udhaxaysa aanay ka badanin saddex boqol oo dhundhun inaanay ka badanin un baa la shardiyaa waana taqriiban yani ugu dhowaan ugu dhowaan waa inay intaa tahay oo haddaynu taqriib nidhi hadday saddex dhundhun iyo waxaasi ay kordhaan waxba yeeli maysa weeye waqiila taxdiidan maya go'naan yacni haddii uu hal mid dheeraado waxbay dhimaysaa weeye wuxuu leeyahay haddaba haddii ay istaagaan laba shaksi ayaa isdaba istaagay ama laba saf ayaa isdaba istaagay imaamka dabadii masaafadan saddexda boqolee dhudna waxaa laga fiirin bayna alakhiiri walawali ka ugu dambeeya safka ugu dambeya shaksiga ugu dambeeya ka ugu horeeya marka awalkaa yani yani shuraaxda qaarkood awalkan akhiirka ka horreeya unbay ku macnaynayaan awalka bimacnaa safkan dambe ka horeeya ama ha awalkii sufuuftaba ugu horreeyey in badanna waxay aanay ku maanaysaa awalka kii ugu horreeyey imaamka ku xigay waxaana isku mide buu yidhi fadaha kii mamluuga ahaa ee lalahaa iyo kii waqfigaa iyo ka mubacadka ee barhkiina milkiiyo barhkiina waqfi yahay ayaa isku mid a yani xunkaa waxaana waxba yeelayn labadaa shaksi ama labadaa saf aan xidhashadoodii waxba u dhimaynin shaaricii waddadii la marayey iyo webigii dee loogu baahanayo dabaasha in dabaalaan lagaga tallaabaynin cala saxiix haddaan qabanno xamaye liannahu lianna dalika laa yucaddu xaa'ilan fi lcurfi sida badan arrinkaa xaa'iliyo wax kala teeday oo soo kala dhex galay laguma magacaabo fa in kaana haddii uu yahay fain kaana hadday ahaadaan fi binaaini laba dhis ka saxnin iyo wasufatin ba weeye ow beytin ama guri fa ariiqaani laba ariiq ayaa ku sugan asaxuhumaa waxa weeye laba ariiq ugu saxsanay in kaana binaa'ulmaamuumi yamiinan hadiyo ow shimaalan wajaba waxa waajibaya itisaalu safin saf xidhiirkii minaxadilbinaa-ayni labada dhis midkood ka haday bil aakhari ka kale inuu la xidhiidho ayaa waajiba walaa taduru waxbana yeeli mayso furjatun waxooga yar ban meel yaro banaan laa tasacu aanu waasicnuna waaqifan qof istaaga fila sax haddaan qabanno wain kaana khalfa binaa'i imaami imaamka dhiskiisa hadduu ka dambeeyana fasaxiixu saxiixu waxa weeye sixatu lqudwati isku dayashadu inay ansaxayso bishardi an laa yakuuna waa inaanu ahaanin bayna safayn labada saf dhexdooda agtara wax ka badan min halaaati adruci saddex dhudhun wa ariiqu haani ariiqa labaad laa yushtaradu lama shardiyo ila lqurbu dhowaansho mooyaane kalfadaay sidii banaankii waa goorma in lam yakun xaylun haddaan meesha wuxuu kala dhexeeya jirin aw ama xaala baabun naafidun baab furani soo kala dhex galo ee fa in xaala hadduu soo kala dhex gala maa yamnacu lmuruur wax di socodka iyo maridda diidaya la ru'ya aragtida laakiin aan diidaynin fa wajhaani laba waji ayaa ku sugan ow jidaarun ayaa soo kala dhex galay batalad waa buraysaa biitifaaqi ariiqayni labada ariiq iswaafoqoodaba qultu waxaan ihi haddaan waa waya aariiqu haani ariiqa labaad baa asaxu asaxa wallahu aclam waxau leeyahay sheekhu haddii ay ku sugan yihiin imaamkii iyo ma'muumkii fii binaa-ayni laba dhis ayay ku sugan yihiin wadalika ka saxnin wa sufatin saxni iyo sufa markaa saxni iyo sufa labaduba horta daaraha unbay ka mid yihiin waana kutubta luqaduna yani midba si meel ayuu ku sheegayaa saxni laba way ku sheegeen wastu daar daarta bartingeeda way ku sheegeen kutubta luqada waxaa kale ku sheegaan dee daaradeeda weyn ee waasicaana finaageeda waasicaana way ku sheegaan sufa iyada waxyaalo fara badan baa lagu magacaabayo masala imika asxaabu sufa waa qeybtaa berendaha dambe masaajidka qeybtiisaa dambe ama guryaha berendahoodaa dambe ee had iyo gooraale meelaha xeebahana guryaha yaryare ee la saaro caleemaha timirta iyo la saare ee laga galo kulaylkana sufa iyadana waa la yidhaahdaa marka waa kuwaasunay hadduu midna saxni istaago bimacnaa daaradaa weyne masalan tamaqsinada udhaxaysa oo kale wa sufatin iyo sufa midna wuxuu istaagay markaa berendaha dambe ow baytin sidaa cagsigeed inay tahana waa wax dhici karaa ow baytin ama bay saxni iyo beyt ama sufa iyo beyt fa dariiqani laba dariiq ayaa masaladaa ku sugan oo ka ugu asaxsani waxa weeye haddii dhiska imaamku dhiska ma'muumka uu ku jiraa hadduu midig yahay ama bidix yahay oo bidixi ama midig ka xiga dhiska imaamka waxa waajib ah inuu saf labada dhisme ka ahaaday midkood ka kale inuu la xidhiidho oo waa inuu masalan mid istaagaa darafta sufada ka kalena waa inuu saxniga darafdeeda istaagaa la xidhiidhsan sufada maxaa yeelay dee dhisaska iskhilaafkoodu waxay keentaa iftiraaq iyo kala tag waxaa la shardiyey markaa itisaal iyo xidhiidh si rabdi iyo isku xidhan u yimaado masalan dee sidaasay isu garab yihiin markaa kaa ka taagan dhexdiisa iyo kan safkan kale isna dhexdooda waa inaanay waxba udhaxaynin meel qof istaagi karaa waa inaanay udhaxaynin walaa taduru furjatun wuxuu hi waxba ma yeelayso waxooga yar oo laa tasac waaqifa qof istaaga aan u suurto gelaynin masalan waa dee ka fiyaaradda oo kale qofku isma taagi karo laakiin labada dhinac hadduu dhinacuun u dhaafo wuu istaagi karaya fila saxasa haddaan qabna waxba ma yeelayso maxaa yeele meesha dee saf keliya in baa lagu taanigu wuxuu leeyahy waa dhibaysaa hadduu yahay laakiin dhiska imaamku hadduu xagga dambe yahay wain kaana khalfa binaa'i limaami yani imaamka dhiskiisa hadduu xaggiisa dambe ka yahay binaha ma'muumka ayaa khalfa binaa'i limaami imaamka dhiskiisa ka dambeeya saxiixu waxa weeye in qudwadu iyo isku dayashadu ay ansaxayso laakiin shardi waxa inaan labada saf ee darafta labada dhismo kala taagan aktar min halaaati adruc saddex dhudhun wax ka badani waa inaanu dhaxaynin maxaa yeelay dee qadarkaa saddex dhudhun ayuu ku xasilayaa